Isku duwaha Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda ee Gobolka Awdal ayaa kormeer lagu dardargelinayo shaqada ku soo maray ganacsatada kalluunka ee Boorama si ay u ogaadaan xaaladda ganacsatada kalluunka Boorame. Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Somalilan ayaa wada dadaallo lagu tirakoobayo kalluumeysatada Somalilan si loo ogaado xaaladda iyo tirada kalluumeysatada guud ahaan Somalilan. Isku duwaha Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda ee Gobolka Awdal, Maxamed Xuseen ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay ku dadaalayaan inay horumarin ka sameeyaan.
maanta inaan halkan ka hadalno annaga oo kulan ama hawl dardargelin shaqo ah ku marnay dhammaanba goobaha kalluumeysiga ee gobolka awdal gaar ahaan degmada boorame annagoo gudanayna waajibaadka shaqo ee qaranka naga saaran ee aan u idmannahay awalbana si joogto ah aan u dabagal iyo follow up ugu samayno fayoqabka iyo caafimaadka kalluunka si aan u ogaano waxaan maanta si guud aan u kormeernay annagoo kormeerkaygu daarnaa dardargelin iyo wacyigelin kalluumaysatada kala duwan ee degmada boorame waxaan soo marnay goobaha shaqadu ka socoto annagoo markaa u kuurgelayna sidii caadiga ahayd bidqabka iyo fayoqabka kalluunka si ay bulshada u hesho kalluun caafimaad qaba Eh, intaa kadib waxaan halkan mahad ballaaran uga celinayaa wasiirka wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud iyo shaqaaleweynaha wasaaradda kalluumeysiga Eh, bisha saddex iyo tobankeedii maalintii axaddii wiigan ayaa wasiirka wasaaradda kalluumeysiga wasiir ku-xigeenka iyo dhammaan shaqaaleweynaha wasaaradda kalluumeysigu waxay ka howlgaleen xeerka wasaaradda kalluumeysiga oo markaa lagu sameeyey wax ka bedel iyo kaabis xeerkaas oo runtii aan soo dhoweynayo uguna mahadnaqayo mas-uuliyiinta qaranka ee wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda run ahaantii xeerkaas wuxuu anfici doonaa dhammaanba kheyraadka badda ugu horeeya kalluunku wuxuu anfici doonaa kala xadeynta iyo nidaamka iyo habsami u socodka shaqo ee kalluumeysiga wuxuu wax ka tari doonaa dhammaanba gobollada iyo degmooyinka jamhuuriyadda somalilan maadaama so- jamhuuriyadda somalilan ay tahay jamhuuriyad xeeb dheerle oo lagu qiyaaso sideed boqol iyo konton kilomitir wax badan buu ka bedeli doonaa kana tari doonaa habka kalluumeysiga iyo horumarinta kheyraadka badda aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa waana uga mahadnaqayaa madaxdeeda qiimaha leh inay hawshaasi dardargeliyaan soona afmeeraan saddex iyo tobankii bishan afraad ee laba kun iyo shan iyo labaatanka waxaan halkan mahadnaq ballaaran uga jeedinayaa shaqaalaha kalluumeysiga ee gobolka awdal oo si xilkasnimo leh mas-uuliyad leh waajibaadkooda shaqo u guta annaga oo u samaynay jadwal ay ku kaantaroolayaan ku falow abgaraynayaan kalluunka soo gala magaalada si loo helo kalluun caafimaad qaba